faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdila cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maxamed raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan redio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duwar qodobada dhegeysta doontiin waxaa ugu dooroon wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo maanta la filaya magaalada garowe xarunta puntland ay kulan kula qaataan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kiir oo garow gaaray magaalada adsabo ee waddanka etoobiya taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheegay in la joojiyay bixinta warqada dambe la-aanta ee c i d da cudurka coronavirus awgees ciidamada see gaarka u tababaranaya danab oo maanta halgollo xoogan ka wada degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ololo nadaafeed oo iska kaashanaya maamulka iyo shacabka dhuusamareeb oo maanta ka bilowday magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud qaar ka mid a culammada soomaaliyeed oo war ka soo saaray saamaynta cudurka koronavirusa caalamka iyo kiiska laga hela soomaaliya intaasaad maqasheen waxaayaan qodobada ugu duukaroon warka duur ee reediyo cadaado guuridiga garow warkaasoo hantaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saxaabada dhegaysanayo waa duur arbacad taariikh ku aastaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan warsaaraha duurkan waa shirmaan ka suuli anigu xasan ayaa idiin warrami doonee kusoo dhawaada warkii oo dhan wasiirihii xildhibaana ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo maalmahan ku sugnaan magaalada garowe xarunta puntland waxaa maanta la filayaa in magaalada garowe xarunta puntland ay kulan kula qaataan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo xilligan khilaaf baan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya ee hogaamiyaha uu ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo cabdiqadir cabdiraxiin aadan ayaa warbixinta warkaana soo koobaya magaalada garowe caasimada puntland waxaa maalinimadii shalay ahayd lagu soo gebagabeeyey shir muddo saddex isha halkaasi uga socday xubno mucaarad ku ah dowladda soomaaliya oo hogaaminayay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni inkastoo puntland shirkan ay ku tilmaamtay mid aayahooda looga tashanayo haddana idaacadda simbe ayaa ogaatay in halkaasi ay joogeen xubno u badan mucaarad kuwaasoo dhaliilay qodobana kasoo saaray habdhaqanka dowladda soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka la dagaalanka al-shabaab musuq maasuqa iyo sidoo kale dhanka dastuurka kumeelgaarka ah golo wasiiro oo ka kooban dhowr iyo toban xubnood iyo xildhibaano deegaan doorashadooda ay tahay puntland oo labada golo ka tirsan oo baarlamaanka federaalke ayaa ka qaybgalay shirkaasi waxaa wafdigaasi hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise cawad wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfaa iyo sidoo kale xubno kale oo golo wasiiro ah sidoo kale waxaa kulankaasi ka qaybgalay sanataro iyo xildhibaano labada golo ah waxaa la filayaa qaarkood waa golaha wasiirada ee maanta kulan la qaataan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni islamarkaana ay kala hadlaan arrimo dhowra waatan kowaade xiriirka puntland iyo dowladda soomaaliya oo jilbaha dhulka u aasay siyaasadays diidan iyo in lasoo afajaro khilaafakan denina uu yimaado magaalada tan caasimada ah maadaama uusan lugta soo dhigin tan iyo markii la doortay labada kun iyo sagaal iyo toban waa labada kun sideed iyo tobankii horaankeedii sidoo kale warar kalean helayna ayaa waxay sheegayaan in laga yaaba in deni kulankaas uu baajiyo maadaama uu ka gaabsanayo ka qaybgalkooda islamarkaana ay xambaarsan yihiin sida ay wararku tilmaamayaan golahan wasiirada ah dhambaalo dhinaca filla soomaaliya ka socda lama oga in kulankan uu dhacayo balse ila xogogaal oo aan kasoo xiganayno madaxtooyada puntland ee garowe ayaa xaqiijinaya in deni uu la kulmi doono golahan wasiirada aragtidooda uu ka dhagaysan doono dabadeetana laga yaabo in uu dib ula laabto golihiisa wasiirada si uu muqdisho u yimaado haddii dani muqdisho yimaado waxa ay noqonaysaa nabar dhinaca kaga yaalay filla soomaaliya oo ka foqay maadaama dani hadda ay saaxiibo dhow yihiin axmed madoobe oo siyaasad ahaan ay aad u kala fog yihiin dowladda dhexe ee soomaaliya
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa goordhow maanta waxuu gaaray magaalada adis ababa ee xarunta wadanka etoobiya waxaana halkaasi la filayaa in halkaas waxaana halkaasi maanta kusoo dhaweeyey ra-isul wasaaraha wadankaas etoobiya doctor abiy axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah dowladda wadanka etoobiya xasan cali kheyre inta uu ku sugan yahay dalka etoobiya waxauu kulamo uu la qaadan doonaa ra-isul wasaaraha wadankaasi iyo mas-uuliyiinta kale ee wadankaas kenya ilaa hadda sababta rasmiga ee ujeedka xasan cali kheyre ee adisaba lama cadayn wixii hore kusoo kordha saaxiibiil xasan cali kheyre iyo kulamada adisaba uu ka bilaabay wararkeena barabsho dambe ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbi doonaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in la joojiyay bixinta warqada dambi la-aanta ee c i d da cudurka coronavirus ogus taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta waxay shaaciyay in la hakiyo muddo kooban howlaha ay qabato waaxda faraha ee hadda c i d da taasoo bixinaysa warqada dambaarista warqaroora kasoo baxay taliya ku-xunka ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuta sakiya xuseen axmed ayaa waxay ku sheegtay in laga bilaabo beriyo oo taarada ku beegan tahay sagaaliy tobanka bisha sideed laba kun iyo labaatan la xirayo xaruntaasi ilaa muddo shan iyo tobna cisha sakiya xuseen axmed waxay sababtay ku sheegtay taxadar ku aadan faafinta cudurka coronavirus oo kiis ka mid ah dhowaan laga helay muqdisho sidoo kale waxay qoraalkeeda ku sheegtay in go-aankaasi ay qaateen iyadoo la raacaya awaamiirta dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan taxadirka faafinta cudurka coronavirus waxaa shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa in laga bilaabo beriyo taaradan ku astaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha sideed laba kun iyo labaatan aan xirnay walsa iyadoo xalay dowladda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday in muddo shan iyo toban cisho ah la xirayo warkan ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku sa-adaya iyadoo xalay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uu ku dhawaaqay in muddo shan iyo toban maalmood ah la xirayo goobaha waxbarashada ee magaalada caasimaddahi muqdisho ciidamada sida gaarka u tababaranaya danm ayaa howlgalla xoogan waxaa maanta ay ka wadaan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed halkaasoo maalmo ka hor dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen mar kale cabdiqayr cabdiraxiin aadan warkaan ha faahfaahiye ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya ee loo yaqaano danab ayaa waxay laba jibaareen howlgalladooda ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose waxaana xusid mudan in al-shabaab dhowaan lagala wareegay deegaanka jannaale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiil aan la hadalnay waxay noo sheegeen in ay hadda doonayaan inay maamulaan islamarkaana ay gacanta al-shabaab ka saaraan deegaano hoos yimaada deegaanka jilimarkaalkaas oo hadda ay al-shabaab ku sugan yihiin saraakiisha qaarkood waxay sheegeen in aysan ka bixi doonin deegaanada al-shabaab ay kala wareegaan islamarkaana gacantooda ay ku siihayn doonaan balse dadka shacabka ah ee ku sugan qeybo ka mid a deegaanada al-shabaab lagala wareegay ayaa waxay qabaan cabsi xoogan oo ah in gacanta dowladda haddana ay ka baxdo deegaanada ee la wareegeen sargaal sar oo ka tirsan ciidamada danab oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in ay doonayaan in aysan ka bixin deegaan walba oo ay gacanta ku dhigaan horeyna ay u sii socon doonaan al-shabaab ayaa dhinaca kale waxay iyana wadaan dilalka iyo sidoo kale qaraxyada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda shalay qaraxa miino oo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku socdaalayay wadada dheer ee xidhiidhisa ceelasha biyaha iyo muqdisho ayaa halkaasi qarax lagula egtay al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxay sheegeen inay dileen tiro asgar ah oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaasi ku socdaalayay khubrada u dhuunduleesha arrimaha ciidanka iyo howlgallada hadda socda ayaa waxay tacliiqin badan ka bixinayaan qaarkoodna waxay sheegayaan in dowladda looga baahan yahay inaysan ka bixin deegaankii ay ciidamadu la wareegaan halkaana laga hirgeliyo waxyaabaha aasaasiga u ah dhanka arrimaha bulshada qof ka mid a dadka ku sugan deegaanka jannaale ayaa waxa uu sheegay inay qabaan walaaca ah in ciidamadu ay ka baxaan dabadeetana shabaab ay soo galaan dhibaatana halka ay ka geystaan inkastoo sargaalkana la hadlay uu i xaqiijiyey inaysan hadafkoodu ahayn inay marna dib uga laabtaan deegaanada hadda ay kala wareegayaan al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu jirta dalxiisa sidii ay al-shabaab uga saari lahayd labada gobol ee dariska ah waa shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe balse waxaa moodaa in dadaalada qaarkood ay yihiin mid dibudhac keenaya maadaama madaxweyne farmaajo markii la dooranayo uu wacad ku maray in iyaga iyo al-shabaab aysan ku wada sugnaan doonin soomaaliya bilo gudahoodna shabaab uga saari doono dhammaan deegaanada la dariska ah magaalada tan caasimada ah ee muqdisho olole naafeed oo iska kaashanayaan maamulka iyo shacabka magaalada ayaa maanta ka bilowday magaalada dhowsamareb ee gobolka galgaduud maduud macli xasan urkan ayaa gora dhowsamareb ka soo diray howlaha nadaafadeed ee dib lagu soo celinayo bilada caasimada dowlad goboleedka galmudug oo dhuusamareeb ayaa saaka laga bilaabay magaalada dhuusamareeb iyadoo maalmaha soo socda la filayo inay ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug hawshaan ay soo qabanqaabiyeen maamulka caasimada ee dhowaan la wareegay xilka ayaa waxaa ka qayb qaadanayay ardada wax ka baratay iskuullada magaalada dhuusamareeb dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kale qashinkan laga gurayay gudaha caasimada ayaa loo qaadaya afaafka magaalada halkaasi oo lagu diyaariyey godad lagu gubo qaar ka mid a dadka ka qayb qaadanayay iyo ololaha nadaafadeed ayaa waxay sheegeen inay garab taagayiin maamulka cusub lana shaqaynayaan sidoo kalena ku wacyigelinayaan bulshada qaybaheeda kale inay ka qayb qaataan bilicso celinta magaalada gudoomiyaha degmada dhuusamareeb iyo ku-xigeenkiisa horkacaya dadkan ka shaqaynaya nadaafada ayaa waxay sheegeen in maamulka cusub ay ka go-an tahay horumarka iyo bilicso celinta caasimada sidoo kalena ay mar walba garab taagan yihiin bulshada maanta oo taariikhdu ay tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad maalin arbacaa waxaan u astaynay inay noqoto maalin dadkoo dhan ay ka qayb qaadanayaan heerarkiisa kala duwan nadaafadda caasimadda galmudug ee dhusmareeb marka waxaan rabaa halkaan agu mahad celiyo ka qaybgalayaasha hawshaas oo runtii si cajiiba noogu dhacday ayagoo runtii ay sida ugu badan ama ugu ballaaran ay ka qaateen ardayda iyo macallimiintii iyo maamulayaasha hogaaminayey booliska saxaafadda xaafadaha qaybahooda kala duwan iyo dadweynaha dhammaan oo aan hadda saaka qof hartay aysan jirin marka runtii hawshaa si fiican noogu qabsoontay waa hawl bilow ah nadaafadda magaalada ah waxaan rabnaa magaalada inaan qurxinno haddii ilaahay yidhaahdo xaafadaheeda qurxinno jidadkeeda qurxinno magaalada sida ay qaabka ay macnaha waxawaaye fayaalahoo dhan aan maaragtay magaalo qurxoon aan ka dhigno runtii magaaladan magaalo wanaagsan ayay ahayd magaalo amnigeedu wanaagsan yahay weye laakiin maadaama ay nagu soo socdaan marti aad iyo aad u culus oo calaamasaarka madaxweynaha u socdaan waxaanu rabnaa dadweynahoo dhanu inay dhan walba oo magaalada hadday nadaafad tahay hadday ammaan tahay haddii ay nooc kasta ay tahay dadku inay ka wada qayb qaataan marka waxaan mar labaad u mahad celinayaa ka qaybgalayaasha hawshaan iyo warbaahinta oo runtii si fiican arrintaan ayaguna qaybtooda uga ahaa dhammaantii waa idiin mahad celinaynaa waana wadaynaa haddii ilaahay yeera maalin kastoo ku habboon insha allah waa aan iskugu yeera doonnaa hawshaanna waa wadaynaa waa hawl hadda diiniyanna sax u ah oo nadaafaddu waa iimaanka barkiis sidoo kale waxa waaye waa caafimaadka ummadda mar kasta inta qashinku kuu jira cudurku kuu jira mar kastoo qashin kaa fogyahay cudur waa kaa fogyahay mar kastoo qashinku deris kula yahana cudurku waa kula deris marka waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan qolo walba inay gurigeeda iyo hortiisana ay nadiifiso meelaha shaarica iyo ummadaha meesha ka dhexdana dhammana isugu imaanno sidoo kale waxaa goobta ka hadlay agaasimaha nadaafadda iyo bilicso celinta caasimada warsame aadan nuur iyo gudoomiyaha dhallinyarada caasimada waxaana ay sheegeen in dhallinyaradu ay kaalin weyn ka qaadatay ololahani maanta lagu soo celinayo bilada caasimada islamarkaasina ay mar walba ka qayb qaadan doonaan maxad celinayaa marka koowaad ilaahi subxaana wa tacaala dabadeedna waxaan mahad celinayaa maamulka degmada iyo dhammaan intii kasoo qayb gashay ololihii nadaafadda iyo bilicso celinta caasimadda igu u horeeyaan bahda saxaafadda dhallinyarada xaafadaha dadka ku nool caasimadda dhammaantood oo si iska wax u qabsa ay u shaqaynayeen dhammaantood waa u mahad celinayaa anigoo ku hadlaaya afka agaasimaha bilcisoo celinta iyo faydhowrka ee caasimadda waxaan rabaa inaan bulshada ugu baaqo inay ka qayb qaataan nadaafadda mid guud iyo mid qaasaaneed intaba islamarkaasna ay marka ugu horreeya ay ka shaqeeyaan xaafadahooda marka labaadna ay u soo baxaan nadaafadda guud magaaladoo kale maxaa yeele waxaan ku noolnaha meel caasimada sidaasoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo maamulka degmada oo kaalinta ugu horreeda ka qaadanaya sida gaadiidkaoo kale iyo weliba dhanka amnigana ka qayb qaadanayo boolis ka qayb qaadanaya isagu uu amarka bixinayey ardadoo kale macallimiintaoo kale saxaafadda kaalin xoog leh ka qaadanaysay sidaasoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo cid walba oo oo shaqadan ka soo qayb qaadatay runtii dhallinyaradu waxay ka ahayd ama ku lahayd door aad u muhiima ka qaybgalka nadaafadan maanta laga samaynayey run ahaantii mar walbana waxay u taagnaayeen waxay ahaayeen koruqaadida bilicda caasimadda bulshada horumarinteeda welina waa u taagannahay maantana ololahan waxay ku lahayeen kaalin aad u muhiima runtii bulshada caasimadda galmudug waxaan ugu baaqi lahaa sida gudoomiyuhu uu sheegaba nadaafatu nisful iimaan ayaa layidhi qashinku intuu kuu jiro ayaa cudurka kuu jira in la iska nadiifiyo ee, dhammaanna laamaha amniga waxaan ugu baaqaynaa qof walba inay ku amraan in hortooda ay iska qaadaan qashinka hagaajiyaan waxaa u taagan kambaniyaal kala duwan sida bidhaan iyo kamberi kale ee, ayagaasna ay ka shaqeeyaan nadaafadda inay ku gacan siiyaan oo maanta kadib aan la arkin in magaalada dhexdeeda lagu arko wax qashina maadaama ay tahay meeshaana meesha mati gelinaysa guud ahaan dadka reer galmudug khaasatan ay nagu soo socdaan caleemasaarka madaxweynaha galmudug iyo ka- iyo iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba looguna diyaargaroobay arrintaas qaar ka mid a culamada soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa war ka soo saaray ee, saameynta cudurka coronavirus ee caalamka iyo kiiska laga hela soomaaliya maxamed cabdulaahi shaacir culimada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya cudurka coronavirus ee soomaaliya kiiskii ugu horreeyey laga helay sheekh maxamuud ow cabdulla cariif oo ka mid ahaa culimada soomaaliyeed ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu yahay cudur saameyn xoogan ku yeeshay caalamkoydila waxa uu soo dhoweeyey shiikhu sida ay dowladdu ay ula tacaashay iyo dadaalada looga hortegayo ee ay wado dowladda soomaaliya iyo sidoo kale in loo baahan yahay in la qaado tallaabo weliba oo looga hortegayo cudurka halista ah waxa uu ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed in ay badiyaan baryada alleh ayna joojiyaan safarada aan muhiimka ahayn ee ay dalka uga baxayaan ama ay ku soo gelayaan sidoo kale sheekh maxamuud ow cabdulla cariif waxa uu sheegay in qof weliba uu xil gooni ah isi saaro cuduradan sidaas oo faafa shareecada islaamka waxa ay maaragtay axaadiista nabiga calayhi salaatu salaam iyo kulli laga qaadanayaa meel haddii ay ka dhacaan oo waddan ay ka dhacaan amase qayb oo maaragtay ka mida oo ummad ay ku dhacaan shareecada islaamka waxa weeye dadkaasu inay meeshooda ay joogaan oysan maaragtay dad kaloo fayaabo caafimaad qaba aysan u tegin ayagana meesha ay joogaan inaan loogu tegin ayaa shareecada islaamka horta xukunkeedu saas waaye oo waxay yidhaahdaan in maaragtay dadka eh, waxaa jirta haddana hadal oo oo- oo caalami ahaa iska jira alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka dhowrsiga iyo ilaalintu waxay ka khayr badan tahay daaweynta amraashaana waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxaan daawo lahayn ilaahay cudura daawo lahayna waa abuuray mid daawadana ilaahay waa abuuray cudurka coronavirus ayaa ahaa cudur halis ah kaasoo caalamka farabadan ku haya waxaana uu si xowliha ugu fidayaa wadamada caalamka iyadoo ay xusid mudan tahay in kiiskii ugu horreeyey laga helay soomaaliya
dowladda jabuuti waxay goor hore xaqiijisay in kiiska ugu horreeyey ee fayraska halista ah ee coronavirus laga helay waddankaasi jabuuti wasiirka wasaaradda caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriya oo la hadlay laanta afka soomaaliga b b c da waxa uu xaqiijiyey in qof u dhashay dalka spain laga helay kaasoo dalka gaaray afar iyo tobankii bishaani cudurka safmarka ah ee coronavirus ayaa maalmo ka hore waxaa laga helay dalka kenya etoobiya iyo soomaaliya warkii dowlad kula socotaan radio cadowd intaas ayuu doornabadan kugu yahay intaana warkaan warka cidda u kulma doona duhurnags